bismi illaahi raxmaan raxiim qaala alimaamu nawowiyu raximah llah wcan ibni cumara radi allah canhuma can nabiyi sal allah alayh wasalam qaala alsbaalu fi lizaari wlqamiisi wlcimaama alsbaalu isbaalku fi lizaari wuxuu ahaaday hoos kuntiga wlqamiisi iyo qamiiska iyo wlcimaamati cimaamada ayadana isbaalkeedu waa in xadkeeda la dhaafiyo darafkeeda hoos loo raariciyo man jara shay-an qofkii shay jiida khuyalaa'a khuyalaa u jiida yacni kibir dartii lam yandur illaahu ilayhi alla ma eegayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ilaahay ma fiirinayo qofkaa rawaahu abu daa'uud wannasaa'iyu biisnaadin saxiix wacan abi juray jaabir ibni sulaym radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu rajulan waxaan arkay nin yasduru nnaasu dadku ay ka fulayaan can ra'yihi ra'yigiisa oo ay ka tala qaadanayaan laa yaquulu shay-an shay ma yidhaahdo ilaa sadaruu canhu ilaa way ka qaataan qultu waxaan idhi man haadaa kani waa kuma qaaluu waxay yidhahdeen rasuulullah sala allahu calayhi wasalam ay hada rasuulullah qultu waxaan idhi calayka asalaam yaa rasuula allah maratayni laba jeeran waxaan idhi calayka asalaam yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi laa taqul calayka asalaam calayka asalaam ha dhihin calayka asalaamu taxiyat lmowta waa mowtada salaamteeda buy waxay culimmadu ku fasireen calayka asalaam waa taxiyat lmowta waxauu nabigu u leeyahy calayh salaatu wasalaam waa salaam qofaan ka jawaabi karin salaamta lagu salaamo ama qofkii salaamta ka jawaabaya waa qofka noole waxaa salaamta loogu bilaabaa assalaamu calaykum marka calayka asalam wuxuu yidhi waa taxiyat lmowta qul waxaad tidhahdaa assalaamu calayka qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi anta rasuulullah adiga rasuulka ilaahay miyaa taha qaala wuxuu yidhi ana rasuulullah aniga rasuulka ilaahay baan ah alladii rasuulkaasoo idaa asaabaka alladii allahaasoo idaa asaabaka hadduu ku asiibo durun dhibaato fadacawtahu aad bariso kashafahu canka kaa faydaya waidaa asaabaka hadduu ku asiibo caamu sanatin sanad abaareed fadacawtahu aad bariso ambatahaa laka kuu soo saaraya dalaga iyo doogga intaba waidaa kunta haddii aad ku sugan tahay biardin qafrin dhul bahgooye ah aw falaatin qafrinfalaatin waa isku dhowyihin agga macnaha fadallat raaxilatuka oo hashaadu ay lunto fadacawtahu aad bariso raddahaa calayka waa allaha kuu soo celiya qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ichad ilaya ii dardaaranoo wax ii sheeg qaala wuxuu yidhi laa tasubanna axadan qofna ha caayin famaa sababtu bacdahu nabiga gadaashii ma caynin buu yidhi xuran qof xora walaa cabdan iyo mid addoona walaa baciiran awr walaa shaatan iyo ri'intaba walaa taxqiranna min almacruufi shay-an waa dardaaranka labaadee nebigu ninkaa uu siiyey walaa taxqiranna ha xaqirin min almacruufi xagga wanaagga shay-an waxba ha ka xaqirin yacni waxyaabaha macruufka ah sameey oo halliidin hadday yar yihiin xataa wa an tukallima akhaaka iyo inaad walaalkaa la hadasho wa anta munbasitun ilayhi wajhuka adigoo wejigaaga u furfuraya inna dalika arrinkaasi min almacruufi wanaagga ayuu ka mid yahay warfac izaaraka hoos kuntigaaga kor u qaad ilaa nisfi saaqi ilaa shanshada kala barkeeda gey fain abayta haddii aad diiddo fa ila lkacbayni ilaa anqawyada gey wa iyaaka wa isbaala alizaar waxaan idiin kala digayaa adiga iyo marada oo la jiido fa innahaa jiidmada maradu min almakhiila khuyalaaga bay ka mid tahay yacni iskibrinta isjajabintay ka mid tahay wa in allaha allana laa yuxibu lmakhiila ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala iskibrin wain imru'un shatamaka hadduu qofku caayo wa cayaraka uu kugu dhaleeceeyo bimaa yaclamu fiika wuxuu kugu og yahay falaa tucayirhu ha ku dhaleecaynin bimaa taclamu fiihi waxaad ku og tahay fainamaa wabaalu dalika arrinkaasi cuquubadeeda iyo ciqaabteeda calayhi waxay ahaanaysaa ninkaa dushiisa haddaadan adiga waxa uu kugu sameeyo kale aadan samayn oo dhaleecayntuu kugu dhaleecaynayo mid lamida aadan la imaan arrintaas dembigeeda asaa ximbaaray rawaahu abu daawuud wtirmidiyu biisnaadin saxiix wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiiun xasanun saxiix xadiid jaabir ibni sulaym radi allahu can jaabir wuxuu leeyahay nabiga sala allahu caleyh wasalam rajulkuu sheegaya waa nebige waxaan arkay buu yidhi nin dadka ay ra'yigiisa ka fulayaan oo ay ka qaadanayaan oo ka ximbaarayaan wuxuu sheegaba waa qaataan wax ma yidhaahdo ilaa wuxuu sheega waa qaataan oo kama hor yimaadaan waan weydiiye waxaan idhi buu yidhi ninkaani waa nin waxaa la yidhi waa rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam markaasaan ku idhi buu yidhi calayka asalaam yaa rasuula allah laba jeer nabiga calaih salaatu wasalaam wuxuu yidhi calayka asalaam ha dhihine waxaad tidhaahdaa assalaamu calayka lafdigaas isticmaal maxaa yeele calayka asalaam waa taxiyat lmowta oo mowtada lagu salaamaa wuxuu yidhi jaabir rasuulka ilaahay miyaa tahay anta rasuulullah nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi aniga rasuulka ilaahay baan ahay allahaasoo haddii dhibaata ku asiibta kaa fayda waxaan rasuul u ahay oo isoo diray allaha markii adiga dhibaata ku qabsatood bariso allaha kaa fayda haddii abaari kugu dhacdana allaha roobka ku siiyo oo doogga iyo dalaga kugu soo saara haddii aad ku sugan tahay dhul bahgooyo ah oo hashaada kaa luntana allaha kuu soo celiya allahaas wixii dhibaatooyin oo dhan kaa qaada ayaa isoo diro rasuulkiisa ah markaasuu yidhi ii dardaaran yacni hadal wasiyo ah ood ii dhaafaysid ii sheeg oon kaa qaato nabiga sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi qofna ha caayin laa tasubanna axadan qofna ha caayin ma caayin buu yidhi markaa kadib qof xoro iyo addoon iyo awr iyo rimidna xataa xayawaanaad bashar iyo xayawaanaad midna wax kama sheegin maadaama nabiga calayi slat salaam uu yidhi laa tasubanna axadan waa camimay oo bashar iyo xayawaanaadba intaba wuxuu ka dhowrsaday inuu wax ka sheega ama uu caayo arrinta labaadna nabiga calayi slat slam wuxuu ku yidhi laa taxqiranna min almacruufi shay-an wanaagga waxba ha ka xaqirin wanaagga iyo macruufka waxba ha ka xaqirin waxaad awoodi karto oo macruufa la imow ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan wax kale haddaa weydo fa bikalimatin dayiba hadalka wanaagsan xataa waa min almacruuf inaad hadal wanaagsan ku hadasho haddii aad faqiir tahay waxa yarad haysato inaad wax ka bixisaahe ha ka gambanin ha xaqirin ha isdhihin waxaan aad haysatay yaa u baahan wax ka bixi laa taxqiranna min almacruufi shay-an macruufka waxba ha ka xaqirin wixii macruufa wax ka mid ah ha xaqirin ee la imow wuxuu kaloo u dardaarmay wa an tukallima akhaaka wa anta munbasitun ilayhi wajhuk iyo inaad walaalkaa la hadasho adigoo u furfurmaya walaalkaa waxaa laga wadaa alaq fi lislaam inaad la hadasho adigoo wejigaaga u furfuraya oo bashaasho iyo furfurnaan u muujinaya maxaa yeele arrintaasi waxay ka mid tahay min almacruuf ina dalika min almacruuf warfac izaaraka ilaa nisfi saaqayn ilaa nisfi saaq ashaahid min alxadiid waa halkan warfac izaaraka ilaa nisfi saaq maradaada ama hooskuntigaaga kor u qaad ilaa shanshada kala barkeeda geey waa sida ugu fiican inaad halkaa geyso haddaad diiddo fa ila alkacbayn kacbayn wax ka hooseeya ma jiraan maya lagama hoos marin karo kacbayn hadday ka hoos maraan waxay soo hoosgelayaan maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar waciidkii baa ku dhacday dembi weyn baa gashay haddii aanqawyada aad ka hoos marido marada waxaa lagu ogol yahay marka waa ilaa anqawyada waxa ugu sarreeya iyo meesha ugu sarrayso aad geynaysana waa ilaa nisfi saaq oo lama rabo inaanta quluwi ku samayso jilbaha aad aggeyso sax maahan aydan quluwiyaa ku jira ilaa nisfi saaq waa inaad geyso shanshada kale barkeeda haddii aad ka hoos mariso ilaa xaggee geyn kartaa ka hoosmarintaasi ila alkacbayn ila alkacbayn waa ku dhammaanaysaa xukunkaanna wuxuu gaar ku yahay alrijaal duuna annisaa amaa dumarku ayaga waxaa la amray isbaal ayaga waa inay lugahooda asturaan oo ay qariyaan laakiin waxaa laga hadlaya waa ragga ugu yacni markuu ugu hoos maro waa inuu anqawyada geeyo anqawyada waa inay bannaan yihiin waa inaysan asturnayn oo aadan marada ku daboolin haddii anqawyada aad asturto waxay noqonayaan hadda maa asfala min alkacbayni fa fi naar khatar waay wa iyaaka wa isbaal alizaar waxaan kaaga digayaa buu waxaan u kala digayaa adiga iyo isaarjiidka ama hooskuntijiidka aan u kala digaya waa idin kala digaya adiga iyo inaad marada jiito iska ilaali waa digniin waay markaasuu yidhi fa innahaa min almakhiila jiidmadaas laftirkeedaaba makhiila ah maradoo la jiida laftirkeedaaba waxay tahay min almakhiila oo nooc kibirka ka mid ah waa inaadan jiidin marka hadduu qofku caayo uu kugu ceebeeyo waxaad adiga kusugan wuxuu kugu og yahay bima yaclamu fiika waa ku sugantaha dabcan waa ku caayay waxbuu kugu ceebeeyey aad adiga ku sugan tahay ilan bashar naqsi kama marna adiga ha ku ceebayn oo ha ku caayin bimaa taclamu fiihi waxaad ku og tahay macnaha sabar waay haddaad sidaas samayso fa innamaa wabaalu dalika calayhi arrintaasi ciqaabteeda iyo waciidkeedu waxay ku noqonaysaa asiga dembiga asaa ximbaaray dembigaas asaa ximbaaray xadiidkuna waa xadiid saxiixa rawaahu abu daawud watirmidi biisnaadin saxiix وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxuu yidhi بينما رجل يصلي أيadoo nin tukanaya مsبل إزاarahu hooskutigiisan uu jiidayo qاala lahu رasuul اللahi صلى الله عليه وسلم نبga wuxuu ku yidhi اذهب tg فتوضأ soo weysayso fadahaba waa tegayo fatawada'a waa soo weysaystay uma jaءa kadib waa yimid faqaala wuxuu yidhi idhab fatawada' tagoo soo weysayso faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah maa laka amartahu maxaad u amartay an yatawada'a inuu weysaysto uma sakata canhu kadibna aad uga aamustay qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu kaana yusallii ninkan wuxuu tukanaya wahuwa musbilun isaara asagoo hooskuntigiisa jiidaya ina allaha laa yaqbalu salaata rajulin musbil ilaahay subxaana wa tacaala ma aqbalo salaada qof jiidaya marada salaadiisa ilaahay ma aqbalo xadiidkan waa daciif salaadiisuna waa la aqbalayaa oo waa salaad saxiixa laakiin waa aaimu waa dembiile dadka qaara waxay sameeyaan markay tukanayaan keliya ayay marada kor u qaataan sureeku laalaabayaa ama macbiisto kor u qaadanaya markuu salaada tukanayo markuu salaada ka baxana waa fidsanaya waa furfuraya arrintaas sax miya maya mar walba isbaalku xaaraam waay ama salaad ku jir ama fii khaariji sala aho hadduu salaad tukanayo hadduusan tukanayn mar walba isbaalku xaaraam waay lidaalika waxaa loo bahanya mar walba inuu qofka iska ilaaliyo oo dharka aad labisanayso aad ka ilaaliso inuu anqawyada dhaafaan haddii aad hoos u dhigto waa haddii anqawyada aad gaarsiiso ama wixii anqawyo ka hooseeya waa xaaraam fi sala wa fi khaariji sala laakiin xadiidkan hadda u dambeeya laa yaqbalu llahu ama in allaha laa yaqbalu salaata rajulin musbil waa xadiid daciifa wacan qays bni bishr altaqlibi qaala wuxuu yidhi akhbaranii abi wa kaana jaliisan liabi darda aabihii wuxuu ahaa jaliisan liabi darda mid abudarda la fadhiista oo saaxiib la ah qaala wuxuu yidhi kaana bidimashqa rajulun magaalada dimashqa waxaa ku sugnaa nin min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam oo ka mida saxaabada nebiga yuqaalu lahu waxaa la yidhaahdaa sahal ibnu alxandaliya wa kaana rajulan mutawaxidan wuxuuna ahaa nin keligii socda mutawaxidan bimacnaa nin keligii ah oo inta badan gooni u fadhiisto gooni u socda buu ahaa qallamaa yujaalisu nnaasa waxaa yarayd inuu dad la fadhiisto inuu dadka la fadhiisto aad bay u yarayd innamaa huwa salaatun ay innamaa huwa duu salaatin waa mid u saaxiiba salaad faidaa faraqa hadduu salaada ka faaruqo fainnamaa huwa tasbiixun wa takbiir waa mid u saaxiiba tasbiix iyo takbiir maruu tukanayo iyo maruu tasbiixsanayo takbiirsanayo xataa ya'tiya ahlah ilaa uu reerkiisa u yimaado ilaa gurigiisa uu ku soo noqdo sidaasuu ahaa nin dadka dhex gala ma ahayn nin wuxuu ahaa maruu tukanayo iyo maruu tasbiixsanayo takbiirsanayo ay tahay ilaa uu reerkiisa yimaado famara binaa waana soo maray buu yidhi wanaxnu cinda abidarda annagoo abudarda agtiisa ku sugan faqaala lahu abudarda abudarda baa wuxuu ku yidhi kalimatan tanfacunaa walaa taduruk ay qul lanaa waxaad nagu tidhaahdaa kelimatan kelimad kelimadaasoo tanfacunaa na anfacaysa walaa taduruk oo aan ku dhibaynin adigana kelimad annagana wax noo taraysa adigana aan dhib kugu ahayn noo sheeg qaala wuxuu yidhi bacaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama sariyatan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray ciidan sariyaduna waa ciidanka aan nebigu ka mid ahayn calayhi salaatu wasalaam faqadimat way soo gashay oo sariyadii ayaa timid fa jaa'a rajulun minhum nin sariyadii ka mida ayaa yimid fajalasa wuxuu fadhiistay fi lmajlisi aladii yajlisu fiihi rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalam majliskii nebiga sala allahu calayh wasalam uu fadhiisanayay ayuu fadhiistay faqaala rajulu wuxuu yidhi faqaala lirajulin ninbuu wuxuu ku yidhi ilaa janbihi oo dhinaciisa ahaaday nin dhinaciisa fadhiyayo wuxuu ku yidhi low ra'aytanaa haddaadna arki lahayd xiina iltaqaynaa markii aan kulannay naxnu annaga walcaduwu iyo cadowga fa xamala fulaanun oo hebel cadowga uu weeraray fa tacanaa uu duray marka yacnii seeftiisa iyo warmihiisa uu ku weeraray fa qaala wuxuu yidhi khudhaa minii waxaa dhahaya hebel markuu cadowga weeraray ayuu wuxuu ku yidhi khudhaa minii iga qaado wa ana alghulaamu alkhifaariy anigana waxaan ahay wiilkii reer khifaar yani markuu seefta la dhacayo ama uu fallaarta ku ridayo markuu ku rido ayuu wuxuu leeyahay khudha minii wa ana alghulaam alkhifaariy waa isku sheegayaa macnaa xoogaa waxaa ku jirta faanaha ku jirta wuxuu leeyahay aniga ghulaam alkhifaari ayaan ahay iga qaado oo macnaha fallaartaasaan ku siiyo wey kayfa taraa fii qowlihi hadalkiisa sidee u aragtaa ninkii ka mid ahaa sariyada wuxuu la hadlayaa ninkii dhinac fadhiyey hebel sidaasuu yidhiy see u aragta hadalkiisa qaala wuxuu yidhi maa araahu uma arko ilaa qad batala ajruhu ilaa ajarkiisa inuu buray mooyaane ninkan waxaan u arkaa nin ajarkiisa buray maxaa yeele hadalkan inuu yidhaahdo ma ahayn faanaa ku jira buu leeyahay marka wuxuu yidhi inuu saa u hadlo ma ahayn ajarkiisa waa buray fa samica bidalika aakhar nin kale ayaa maqlay faqaala wuxuu yidhi maa araa bidalika ba'san arrinkaas wax dhibaata uma arko inuu yidhaahdo ajarkiisa ma burin wax dhibaatana ma lahan fatanaasaca way doodeen labadii nin xataa samica rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa nebigu sala allahu alay wasalam uu maqlay faqaala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi subxaana allah laa ba'sa wax dhibaataa ma laha an yu'jara in la ajar siiyo wa yuxmada la ammaano in ajar aakhirana uu helo adduunkana ammaan uu ku helo wax dhibaataa ma lahan buu yidhi nebigu sal alla alay slam subxaana allah waa litacajub warkan nebiga yuu naqdi ku yahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu raddi ku yahay ninkii yidhi batala ajruhu ajarkiisa waa buray ninkii yidhi ayuu hadalka nebiga raddi ku yahay ajarkiisa ma burina wuxuu yidhi wax dhibaataa ma lahan in la ajar siiyo lana mahdiyo adduunyada oo adduunyadana ammaan wanaagsan uu ku gaaro aakhirana ajar uu ku helo isdiidi maayaan fara'aytu abadardaa waxaan arkay buu yidhi abudardaa oo sura bidaalika arrinkaas lagu farxadgeliyey aad buu ugu farxay marka abudardaa hadalkaa uu maqlay aad buu ugu farxay wa jacala wuxuu gudagalay abudardaa yarfacu ra'sahu ilayhi inuu madaxiisa u kor yeelayo ninka xaggii ninkii sahl ibni xandaliya xaggii ayuu fiirinayaa wayaquulu wuxuu leeyahay a anta samicta dalika min rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam ma adigaa nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam fayaquulu wuxuu leeyahay nacam anigaa ka maqlay famaa zaala kama zuulin abudardaa yuciidu calayhi inuu ku celicelinayo xataa innii la aquulu ilaa aniga aan idhi layabrukanna calaa rukbatayhi abudardaa wuxuu ku fadhiisan doonaa labadiisa jilbood tawaaducan yacni tawaaduc dartii ayuu jilbaha ugu fadhiisan doonaa waxay yidhahdeen culimmadu bimacnaa waa kamaa huwa sha'nu lmutacalim sida qofka wax baranaya arrinkiisa uu yahay inuu u tawaaduco limucallimihi oo jilbaha uu ku fadhiisto marka jilbaha ayuu ku fadhiisanayaa baan isidhi buu yidhi suu hadalka ula dhacay qaala wuxuu yidhi famara binaa yowman aakhar maalin kale ayuuna soo maray yaa soo maraya sahl ibn alxandaliya ayaa maalin kalena soo maray faqaala lahu abudardaa abudardaa baa wuxuu ku yidhi kalimatan tanfacunaa walaa taduruk waxaad nagu tidhaahdaa ood noo sheegtaa kelimad na anfacaysa adigana aan ku dhibayn qaala wuxuu yidhi qaala lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam almunfiqu cala alkhayli ninka wax ku bixiya faraska ama fardaha kalbaasit yadahu wuxuu la mid yahay mid gacantiisa u fidinaya bisadaqati sadaqa la fidinaya laa yaqbiduhaa oo aan gacantiisa laabayn ninka wax ku bixiya faras wuxuu la mid yahay qof maantoo dhan wax sadaqaysanaya ee marna aan gacantiisa laabaynin macnaa waxaa la boorinayaa in la nafaqeeyo fardaha si loogu dagaalamo fi ljihaadi fii sabiili illah oo loogu diyaargaroobo in fardaha la daneeyo waxyaabay u baahan yihiin iyo dhaqaalayntoodana la daneeyo maxaa yeele waa gaadiid loo isticmaali jiray qaswiga iyo duulaanka uma mara binaa yowman aakhar maalin kale ayuuna soo maray sahl ibn xanafiya ibn alxandaliya faqaala lahu abudardaa abudardaa baa wuxuu ku yidhi kalimatan tanfacunaa walaa taduruk waxaad noo sheegtaa kelimadku na anfacaysa oon adigana ku dhibayn qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nicma arajulu khuraymun alasadiy lowlaa tuulu jummatihi wa isbaalu isaari nin waxaa u nicmo leh khuraymun alasadiy ninka la yidhaha khuraym alasadi ayaa nin u nicmo leho ugu wanaagsan lowlaa tuulu jummatihi haddii aysan jiri lahayn tintiisa dheeroo ilaa garbaha gaaraysa wa isbaalu isaarihi iyo jiididda hooskuntiga uu jiidayo labadaasi haddaysan jiri lahayn nin asigaa u wanaagsan allimma waljumma waa laba kelimadood oo ku saabsan dhirirka tinta waxaan soo marnay maa ra'aytu min dii limma limmada maxaa lagu fasiray waxay yidhaahdeen waa shacri iyo tin soo gaaraysa ilaa garbaha culimmada luqada marka jumada iyo limada farqiga udhexeeya way isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen allimma waa tinta garbaha soo gaaraysa aljummana waxay yidhaahdeen waa tinta garbaha ku soo dhow oo dhagaha soo dhaaftay laakiin aan garbaha weli soo gaarin waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen jumma qaarna waxay ka dhigeen cagsi oo waxay yidhahdeen limmadu ayaa waxay tahay midda markaa garbaha ku soo dhow jummaduna waxay dhaheen waa midda garbaha gaartay oo garbaha taabanaysa xadiidkan waxaa ka muuqata tindhirirka inuu nebigu sala allahu alay wasalam diidayo sooma nicma arajulu khuraymun alasadiy lowlaa tuulu jummatii cillada uu ku sheegay waa in tintiisa ay dheer tahay oo ilaa garbaha ay gaarayso iyo cillada labaad oo ah wa isbaalu isaarihi hoos kuntigiisa inuu daayo ama anqawyada uu ka hoos mariyo kelimadda lowlaa tuulu jummatihi waxay yidhahdeen culimmadu shaki kuma jiro tinta in la dheereeyo inay bannaan tahay oosan madmuum ahayn laakiin hadalkan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa bay yidhaahdeen inuu ninkan ka arkay dhirirka tinta inuu ku faanayo tindhirirka in xoogaa tabaktur iyo takabur ay gelisay inay uga muuqatay markaasuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa nin fiican hadduu iska gaabin lahaa tintan u sababtay xoogaa inuu iskibiriyo ama kor isku qaado waa haddii xadiidka tawjiiha u baahda waay laakiin sida noo imaanaysa xadiidku ma sugnaa xadiidka gebi ahaantii waa daciif waisbaalu izaarihi waisbaalu izaarihi waa ashaahi min alxadiid sheikhu wuxuu u keenay xadiidka waa kelimadan ah waisbaalu izaarihi fabalaga dalika khurayman arrinkaasi wuxuu gaaray khuraym facajala waa degdegay khuraym faakhada wuxuu soo qaatay shafratan ay sikiinan sikiin ayuu soo qaatay faqataca bihaa wuxuu ku jaray jummatahu ilaa udunayhi tintiisa dheereed ee garbaha gaaraysay ayuu jaray ilaa dhagaha laga soo gaaro macnaa waa gaabiyey wa rafaca izaarahu hoos kuntigiisana kor ayuu u qaaday ilaa ansaafi saaqayhi ilaa shanshooyinkiisa kala barkii uu geeyey uma mara binaa yowman aakhar haddana wuxuuna soo maray buu yidhi maalin kale sahl ibn xandaliya ayaa maalin kalena soo maray faqaala lahu abudarda abudarda baa wuxuu ku yidhi kelimatan tanfacunaa walaa taduruk waxaad noo sheegtaa kelimad na anfacaysa adigana aan ku dhibayn qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu innakum qaadimuuna calaa ikhwaanikum adinku waxaad u gelaysaan ood u tegaysaan walaalihiin fa aslixuu hagaajiya rixaalakum gaadiidkiinna hagaajiya gaadiidka ad isticmaalaysaan hagaajiya oo u diyaargarooba macnaha u tegidda walaalihiin wa aslixuu waxaad hagaajisaan libaasakum dharkiinna oo dhar fiican qaata xataa takuunuu ilaa aad noqotaan kaannakum shaamatan fi nnaas dadka dhexdooda inaad ka noqo sida ilaa aad ka noqotaan shaamada oo kale ashaama waxay culimmadu ku fasireen waa calaamatun tukhaalifu lowna albadan waa calaamad khilaafaysa midabka jirhka waa bartoo kale macnaha waa barta barta maxay khilaafsan tahay qofka jirhkiisa inta kale barta madow maalan ee qofka jirhkiisa ku taalla inta kale waa ka duwantao way khilaafsan tahay waa calaamad marka tukhaalifu lowna albadan xadiidka macnihiisa waxa waaye kunuu fii axsani zayin wa hay-atin waxaad noqotaan qaab iyo hay-ad tan ugu wanaagsan ku sugnaada kamaa tadharu shaamatu sida ay bartu u muuqato wayundaru ilayha oo barta loo fiirinayo duuna baaqi اljasad jirhka intiisa kale ka soko sida ayada ay uga dhex muuqato qofka jismigiisa oo meeshay ku taallaba ay u muuqanayso adinkuna sidaasoo kale dadka uga dhex muuqda oo labis fiican labista markaad dadka u tegaysaan waxaad noqotaan kuwa dadka ka dhex muuqda xagga labis wanaagga faina allaha alla laa yuxibu lfuxsha alla subxaana wa tacaala ma jecla xumaanta wala tafaxush iyo iska doondoonida xumaanta xumaanta oo laiska raaraadiyo oo laysku kallifo ilaahay subxaana wa tacaala ma jecla rawaahu abu daawud biisnaadin xasan abu daawuud ayaa wariyey sanad xasan uu ku wariyey ilaa qays ibni bishr fakhtalafuu waxay isku khilaafeen buu yidhi fii tawhiiqihi wa tadciifih tawhiiqintiisa iyo tadciifintiisa isku khilaafeen culamaa lxadiid ninkaani maiqa mase waa daciif way isku khilaafeen waqad rawaa lahu muslim muslimaana u wariyey buu yidhi asiga oo xadiidkii soo saaray ninkaani waa la isku khilaafay sida imaamu nawowi uu sheegay sida raajixaana waa inuu daciif yahay xadiidku waa xadiid daciifa وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم قفك مسلم كأه hoos kuntigiisa ama dharka hoos uu ka xidhanayo ilaa nisfi saaqi ilaa shanshada kala barkeedow walaa xaraja wax dhibaataa ma lahan ow laa junaaxa ama wax dembiya ma laha fii maa baynahu wa bayna alkacbayn inta u dhaxaysa shanshada ilaa anqawyada wax dembiya kuma lahan hadduu gaarsiiyo famaa kaana asfala min alkacbayn wixii anqawyada ka hooseeya fa huwa fi nnaar naarta ayuu ku sugan yahay waman jara izaarahu qofkii hooskuntigiisa jiida bataran ay kibran kibir dartii lam yandur illaahu ilayhi ilaahay ma fiirinayo subxaana wa tacaala ay yowma alqiyaama rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix waa soo marnay axaadiid la mida xadiidkan وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحuu hi مررت على رسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waxaan soo maray نبga عليه الصلاaة وسلام وفيi إزاarي والxaal فيi إزاarي hooskuntigayga uu ku sugan yahay اsتirخاء raarc yaعni hoos u raarco faqaala wuxuu yidhi yaa cabdالlah irfac izaarak hooskuntigaaga kor u qaad farafactuhu kor baan u qaaday uma qaala kadib nebigu wuxuu yidhi zid ziyaadi ku dar fazidtu waan ziyaadiyey famaa ziltu kama zuulin ataxaraahaa inaan iska ilaalinayo ku dadaalaya bacdu markaa kadib faqaala bacdu lqowmi saxaabada qaar baa waxay yidhahdeen ilaa ayna ama dadkii wax ka warinayay qaar ka mid a waxay yidhahdeen ilaa ayna ilaa halkee la geynayaa faqaala wuxuu yidhi ilaa ansaafi saaqayn labada shanshan nuskood ama barkooda la geynaya rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey sida ugu fiican waa ilaa ansaafi saaqayn waana meesha nebiga sal ly slam ibnu cumar uu yidhi u koryee markuu kor u qaaday wuxuu yidhi zid si u lahaa zid ilaa uu geeyey ilaa ansaafi saaqayn halkaasi marka waa sida fadliga badan waa sida fiican inuu ka hoos mariyo waa bannaan tahay bannaanaanshahaasi ilaa xaggee soconaysaa waa ila alkacbayn wixii kacbayn ka hooseeya waa kabiira min alkabaa'ir waa dembi weyn in marada laga hoos mariya anqawyada wacanhu radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam man jara hoobahu qofkii maradiisa jiida khuyalaa'a lam yandur illaahu ilayh xadiid ibni cumar radia allaahu canh markuu nebigu arkay ibni cumar oo marada ka raaracdo mausan dhihin cabdullaahi yow ma khuyalaa baad u jiidaysaa mase khuyalaa uma jiidaysa laakiin muxuu amar ku siiyey inuu marada kor u qaado irfac izaarak muusan dhihin ma khuyalaaba ay kaa tahay ma kibiraad ula jeedaa wax tafsiila ma gelin calayhi salaatu wasalaam idan nusuusta isbaalka diidaysa waxay iskugu jirtaa kuwa khuyalaa lagu qayday iyo kuwa mutlaqa labaduba waa laba nooc oo mid walbaa ka mida ay xaaraamta in khuyalaa loo jiidana waa xaaraam in biduuni khuyalaa loo jiidana waa xaaraam mar walba isbaalku waa xaaraam man jara toobahu qofkii maradiisa jiida khuyalaa lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay maalinta qiyaama ma fiirinayo faqaalat ummu salama ummu salama waxay tihi radia allaahu canha fakayfa tasnacu nisaa'u dumarku maxay ku samaynayaan biduyuulihinna darfaha maryahooda maxay ku samaynayaan qaala wuxuu yidhi nebigu yurkiina way raaricinayaan shibran taako qaalat waxay tidhi idan tankashifu haddaba waxaa faydmaya rasuulka ilaahi o aqdaamuhunna lugahoodaa muuqanaya cagahooda ayaa hoos ka muuqanaya qaala wuxuu yidhi fa yurkiinahu way raaricinayaan diraacan diraac ayay raaricinayaan ilaa xusulka ayay raaricinayaan in la eg laa yazidna kama siyaadinayaan intaa wixii ka badan hadday ka siyaadiyaan ayagay dhib ku tahay waxaa laga yaaba inay ku hantaaturoto ku kufto sidaas darteed ka raab ka badin maysa intaa laakiin waa inay lugaheeda asturto wey waa in cagaheeda ay asturto arrintaani waa arrin ku waajiba dumarka inay cagahooda asturaan oo xijaabka ay qaadanayaan uu noqdo mid dhaafa lugaha ka hooseeya waxaana sidaa loo yeelayaa haddii aanan la raaricin hadda umu salama waxay tidhi taaka waa yartaha rasuulka ilaahay taaka waa yartaha taaka markii laga qaada anqawga suulka maalan markii anqawga la saaro ee ilaa taaka hoos loo dego way yar tahay soo maaha dabcan lugaha way qarinaysaa laakiin waxaa laga yaabaa qofka markuu tilaabo qaado ama uu hantaaturoodo in cagihiisa ay muuqdaan laakiin markii diraac laga dhigo waa badan tahay diraac waa ilaa xusulka waa badan tahay intaasay raaricinayaan buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam culammadu waxay yidhaahdeen haddii gabadhu ay sidaa u xijaabato oo maryaheeda ay ku dadaasho inay lugaheeda ku asturto haddana maca daalika ay u baahato siyaadatu sitri asturaad dheeraada sida maalan haddii dhiiqa ay jirto kale inay dhiiqadii ka tillaabsato waxaa laga in lugaheedu muuqdaan ama cagaheedu ay muuqdaan waxay yidhahdeen laa ba'sa inay iskaarshooyin xidhato laakiin iskaarshuhu macnihiisu ma ahan in marada goonnada la gaabinayo kadibna iskaarsho la xidhanaayo maaha iskaarshuhu waa min baabi alixtiyaar waa dheeri laakiin asalka waa in marada la raariciyo ayada ay ka hoosayso anqawyada waxaan dhihi lahaa ayada ay ka hoosayso lugaha sida nebiga calayh salat salaam xadiidkan uu faray dumarka yurkiina shibran markii la yidhi idan tankashifu aqdaamuhunna qaala fa yurkiinahu diraacan laa yazidna diraac ayay raaricinayaan mana ka ziyaadinayaan xadiidkan muxuu ugu khatimay alimaamu nawowi raximah ullah wuxuu rabaa inuu sheego isbaalka waxa loo diidan yahay inay yihiin ragga duuna annisaa farqiga udhexeeya rag iyo dumar fi hadihi almasala waa ku kala duwan yihiin rawaahu abu daawuud abu daawuud ayaa wariyey watirmidi wa qaala wuxuu yidhi tirmidi xadiiثu xasanu صaxiix waana xadiis صaxiixa wallahu aclam wsala اllah cla nabiyina muxamed wcla aalihi wصaxbihi ajmaciin